maanta shacabka soomaaliyeed xaalad kasta ay soo mareen oo aad u adkayd oo dhib lahayd iyadoo aanay jirin maanta cid ugu madna sheeganaysa ama hogaamiyaha noqoto siyaasi ah ama dowladaha noqoto ama cid kale toone ayaa maanta waxay gaareen shacabka soomaaliyeed inay iskood u nabdaan oo heshiiyaan oo maanta aan la odhan karaynin waxaa jira dagaal qabiil iyo dagaal beelo beelaha oo maanta dalka ka socda haddii jira arrintaas ama ay wuxuu raada ka jirana bal dib u fuuliyo waxaad ogaanaysaan masaalix siyaasiga ku jirta cid siyaasiga ka dambaysa dana siyaasadeed baa laga leeyahay ujeeddada dhan ee waxaas u dhammaanayaan waa siyaasad waxa markaa maanta ay u baahan yihiin waa inay helaan dowlad wanaag iyo iskuwadis iyo u cadaalad samayn iyo dadku inay helaan meel iyo marin ay wada mari karaan oo ay u baahan yihiin maanta oo kale inay helaan qiyaada raashida ama hoggaan suuban laakiin waxaa la isku dayeyey in la huriyo oo la shido oo siyaaro kale looga faa'iidaysto oo ay noqoto wax dana kaleo dhaadheer laga leeyahay waxaad ogaataan dadka soomaalida hadday baadiyo degan yihiinna qof walba ilaahay baa dadka dhulka ku beeray ma kala tegayaan ma kala guurayaan abti iyo adeer iyo seedi iyo sodog iyo walaal bay isu yihiin wax dhexdooda mari karaa ma jiro dhulka soomaalida marka aad fiirseen maanta dhex marto